waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin
tartankii kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka soomaaliya ee ka socday garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee banaadir stadium ayaa shalay lasoo gebagabeeyey iyaduna kooxda ku ciyaaraysa magaca puntland ay ku guulaystay tartankaasi maamul goboleedyada kaasoo soo bilowday shaniyo tobankii ee bisha aynu ku guda jirno kooxda kubadda cagta ee maamulka puntland ayaa waxay goolkulaadyo ama rigoorooyin shan iyo saddex ay kaga qaadeen tartanka dhigooda jubbaland kadib ciyaar boqol iyo labaatan daqiiqa la ciyaaray oo lagu kala bixi waayey gool iyo goor barbardhaca kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha wasaaradda dhallinyarada isboortiga iyo wasiiro aad u fara badan oo ku jiro kan gudaha amniga xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo ciyaartooy hore oo tartankaasi goobjoog u ahayd qaar ka tirsan ciyaartooyda taageerayaasha iyo tobaraha puntland ayaa markii ciyaartu dhammatay dareenkooda iyagu ka hadlay amaanraxiim magacaygu waa abshir cali yuusuf alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mahadana ilaahay subxana watacala xaggiisay ka ahaatay maantana waxaan ku guulaysanay koobkii dowlad goboleedada soomaaliya loogu talagalay alxamdulilah hadde mahadda ilaaha iskale taas ilaahay baa sababteeda lahaa ilaahay baan ii waafaqay haddana waa kadijinayaa garooba biidnilah alkariim bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa ilaahay sida nabad aan noogu dhammeeyey guushaan quruxda badanna na guddoonsiiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan qabanqaabiyayaasha tartankan hadday ahaan lahay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha federaal-ka xiriirka kubadda cagta puntland wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha puntland dhammaan shacbi weynaha quruxda badan ee ka soo qayb galeen oo soo camiray ilaa maalin bilow ilaa min dhammaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhiggayga jubbaland oo runtii ciyaar qurux badan nala ciyaaray ciyaar qurux badan oo qiimo leh waxay ahaayeen run ahaantii ciyaartoy taga leh waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'idaysto u mahad celiyo idhaahdo laydinkama badin laydinkama badin maynan kala badin nasiib weeye mar haddii rigooro loo dareero waa nasiib waxaan rabaa inaan idhaahdo waa dadaasheen guusha dhabtii waa in halkaa aad joogtaan la soo gaadho celinayaa waa u mahad celinayaa waa u mahad celinayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad dhammaan shacbiweynaha reer puntland shacbiweynaha reer banaadir ee sida quruxda badan garoonka caasimadda u soo buuxiyey run ahaantii maaha waxaan ilaawi karno waa bigjar aan halkan ka qaadnay wuxuu dib ugu noqon doonaa dhammaan gobolladii ay ciyaartoydu ka yimaadeen gobol kasta bigjarka quruxda badan ee halkaa ka muuqda baa dib u gaadhi doona waxay qaadayaan sawir qurux badan waxaa ka baxaya waxyaabihii ay aaminsanaayeen markay joogeen gobolladooda oo ay magaalada madaxda ka aaminsanayeen runtii wixii wax ka duwan bay qaadayaan waa masaj gobolladii buuna gaadhaya insha allahu tacala waana ku farxsannahay dhammaantayo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin suma salaatu wasalaatu calaa asrif anbiyaa walmuslimiin anigoo ah cabdulaahi cumar maxamed oo ka tirsan ciyaartooyga puntland alxamdulillah ahna kabtan ku-xigeenka xulka kubadda cagta puntland dareenkayga lagama sheekeyn karo alxamdulillah ilaah baa mahadaas leh waana guulaysanay guudda ilaah baan ugu mahad celinayna alxamdulilah rabbil caalamiin taageerayaasha reer banaadir martigeliyaasha mas-uuliyiinta maamulka dhammaantooda u hambalyaynaya insha allah magacaygu waa cabdulaahi cabdiqaadir yuusuf dareenkayga maanta lama soo koobi karo maadaama aan ku guulaystay fiinaalkii aad ayaa ugu faraxsanaa maanta inaan koobkan qaado alxamdulilahi rabbilcaalamiin baa ohan karaa caasimadda dalkeenna puntland ayaa laga soo qaada koobkan dib ayaana ugu celinaynaa taasna waa iska xaqiiqo waa wax iska cad wax laiska waraysta taas ma aha laakiin ilaahay ayaana siiyey inaan ku guulaysanna maanta koobkaas alxamdulilah magacayga cabdiraxmaan axmed aadan weeye saaxiib dareenkayga aad buu u sarreeya runtii farxad la soo koobi karo ma ahan koobkan lix sano kahor waxaa laga soo qaaday puntland maanta waxaan dib ugu celinaa puntland taageerayaasheenna meel walbay joogaan farxaddan ala qaybsadaan baa guuleed maxamed aadan magacaygu maanta aad shucuurteedu u kacsan tahay waan faraxsanahay maadaama aan ku guulaystay koobkii isteedyada insha allah goolkana waa rujisanaysa hambalyo hambalyo tacadgoynaaw
aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan koobka qaadno waxaan u hambalyaynaa taageerayaasha buntland meelkiisa joogaan haddii qulubta laga wada socdo guul waa la gaadhaa magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland ayaa ka dhacay damaashaadyo aad u waaweyn oo markaasi lagu dabaaldegayey guusha weyn ee maamulka puntland uu qaaday koobkii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada dalka soomaaliya kaasoo muqdisho ka dhacay islamarkaana ay ka qayb galeen ilaa iyo lix kooxood oo kala gedisan waxaana ciyaartooyda kooxda puntland ay soo bandhigeen ciyaar aad loo jeclayshay dhammaanba kulamadii ay soo ciyaareen tartankani iyadoona la filayo in markay dib ugu laabtaan magaalada garoowe halkaa loogu sameeyo xaflad soo dhoweyn oo aad u heersaraysa hase kastaba tartankan dhanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo ay soo agaadsantay wasaaradda dhallinyarada isboortiga dowladda soomaaliya ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ee lagu qabto caasimada muqdisho waxaana guusha weyn ay gaareen puntland kasikow tartanku ahaa mid abuuray jawi isdhexgal iyo isjacayl dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu ka kala yimid gobollada kala gedisan ee dalka soomaaliya
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali